الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إlى yوم الdiin أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii mutamimaة الأjrumiya waxaan ku dhex jirnay baabu النakirati والmacriفة macrifadii marka nakiro waa ka baxnay oo daabida loo sheegay waana ka gudubnay ee waxaan ku dhex jirnay macrifa macrifadii lix shay ayay ahayd sida kitaabku sheegay hal midaa noo soo dhammaado ah damiir kii labaadaan gelaynaa oo darajahanna ku xigay waa calam faslun alcalamu calamkii nawcaani waa laba nuuc calam waa laba nuuc shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey oo hal daata loo nisbeeyey wa huwa calamu shaksigii maa ism weeye wadica la dejiyey lishayin shay bicaynihi cayntiisa laa yatanaawalu shaygaasoo laa yatanaawalu aan gaarayn hayrahu shaygaas qayrkiisa wadaalika miaalkii ka zaydin oo nina weeye iyo wa faatimata oo gabar ah iyo wa makata magaalada maka iyo wa shadqan shadqan oo rati ah iyo wa qaranin qabiiladaas magaceeda odagii qabiiladaas waxa weyn reer qaran ka soo askumeen oo ka soo farcameen iyo wa jinsiyun jinsi mid loo nisbeeye weeye wa huwa calaamu jinsiguna maa ism weeye wudica la dejiyey lijinsin jinsi loo dejiyey jinsigoo min alajnaasi jinsiyaalka ka mid a wadalika miaalkiina kawsaamata oo kale way lilasadi xaal u sugnaaday libaaxa wahucaalata way lihaclabi dawac xaal u sugnaaday wadu'aalata uubata way lidi'bi uubato xaal u sugnaaday ama yey ama ay dibadeed wa ummu ciryadin wa ummi ciryadin haraan weeye ama hangarale ama dabagod ama dabaqaloocdheh lilcaqrabi xaal u sugnaaday wa huwa calaamuljinsigu filmacnaa xagga macnaha kal nakirati nakiru la mid yah liannahu calaamujinsigu shaa'icun wuxuu ku faafaa fii jinsi jinsigiisa fataquulu waxaad leedahay likulli asadin libaax kasta oo ra'aytahu aad aragto haadaa kanum usaamatu waa libaax muqbilan xaal uu yahay kii soo qaabilaaya calama halkaan ka gelayna calamka waa la qaybiyaa biictibaaraat dhinac haddii laga fiiriya waa la qaybina dhinac kale haddana laga fiirino waa la qaybina dhinac kale haddana laga fiirino waa la qaybina marka aqsaamo badan a loo qaybiya waa la qaybiya ictibaaraad kala duwan a loo qaybiya wuxuu ku yidhi faslun haadaakanu faasilun wuxuu kala saaraa maa qablahu iyo wamaa bacdah wixii ka horreeyey oo damiir ah iyo waxa ka dambeeya oo calam ah uu faasil u yahay fasal marka fasal macnihiis waa saas alcalamu calamkii nawcaani waa laba nuuc marka qaybtii koowaad ku bilaab dhowrka hora la qaybiyahay alcalamu calamkii nawcaani waa laba nuuc shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey calamu shaksiyaa la ihahdaa shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey shaksiga daatadaa la dhaha mukusha shaksi waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan sawaadu linsaan aw hayri muk mukusha la ama muuqaalka shayga muuqaalkiisaa waxa la hahdaa shaksi mid shaksi loo nisbeeyey shaksi maahan qof kaliya waa mukusha geed dhagax qof magaalo halkaa haddaad istaagto magaalo waa kuu muuqee shaksi waay marka mukushaas muuqata mid shaksi loo nisbeeyey maxaa la hahdaa calamu shaksi marka kaasuu rabaa daabid inuu kugu dejiyo wa huwa calamu shaksigu maa ism weeye wudica la dejiyey lishayin shay loo dejiyey bicaynihi daatadiisa calamu shaksi waxaa la idhaahdaa magac loo dejiyey daatadan caynteeda muqdishow aa la leeyahay kismaayo aa la leeyahay berbera aa la leeyahay burco aa la leeyahay boosaaso aa la leeyahay hal meelaha loo dejiyo magacan lalama laha dee hadda la yidhaahdo waxa weeyaan baydhabo magaalooyinka o dhan miya magacaas ka dhexeeya magaalo kasta miyaa la yihahda lama yidha halkan magaalo wey soo ma oged marka waa magac daata gooniya loo dejiy adiga maalan halaan gabaru kuu dhalata markaad waxaad u bixiday safiya magacaas ma wa markaad dejinayda ma waxaad u dejayda wixii gabara in loogu wada dhawaaqo maya tanaad ku calaamadaysee ha si aad ugu dhawaaqdo markii iyada loo baaro a in loo dhawaaqo marka magac daata gooniya loo dejiya la ihahdaa calamu shaqsi daata gooniya loo dejiya daatadaas waan arki doonaa waxay rabtay noqon kartaa shaygaasoo laa yatanaawalu ama waxaad tidhaahdaa nawcana waa laba nooc shaksiyun waa shaqsi mid loo nisbeeyey wahuwa calaamu shaqsigii maa ism way wadica la dejiyey lishayin shaya loo dejiyey bicayni daatadiisa laa yatanaawalu laqbada waa qaladna markii hore laa yatanaawalu xaal uusan gaarayn magacaasu hayrahu shaygaas hayrkiisa waa laga xaalayn magacan shaya loo dejiyey cid kale ku dhici ma laa yatanaawalu gaari maa oo keensan maa hayrahu shayga loo dejiyey hayrkiisa halkan shay oo loo dejiyey bisuu ku dhacaa shay kale hadda haddaan idhaahno rajulun ma hal daatuu ku dhacaa mase markaad ku dhawaaqda waa ku dhex faafa kullu dakarin baaliqin bani aadam aad ku dhawaaqdo afkaaga ka fakado khalaas ma kala xigaan hadda intaana haddii la idhahdo rajulun mid miyaa dhihi kara anaa gooni u leh laylama laha ma dhihi kara qofka yeela ma leh annagana rijaalanaa eleyin kuwa kale laakiin calaamu shaksigu saas maa qofkan magaciisa isaga iskale khalaas sidaas waxaa la dhaha calaamu shaksi aa la dhahda calaamu shaksi miaal wadaalika miaalkii ka zaydin oo kale weeye wuu kuugu miaaliyey zaydin waxa weeyaan nin magac loo dejiyey gaar ah nin gaar ah magac loo dejiyey dhammaan wixii la mid ah oo aclaamta ee ragga ee cuqalada ah waa saas wa faaimata faaimana muxuu kuugu miaaliyey wuxuu kuugu miaaliyey magac loo dejiyey hal qofoo dumar dhammaan wixii aclaam ah ee waxa weeyaan caqli leh ee mu'anafana waa saas dhammaan intaasuu kaaga soo qaado iyo wa makata maka magaalada caamka waxaan rabaa magaalada mashhuurka amase waxa weeyaan aclaamta loogu oqoonta badan yahay oo dadkao dham ay wada yaqaaniin magaaladaas weeye maka almukarama ee afdalulbilaad ah marka maka taasna muxuu kuugu miaaliyey wax dhammaan waxa weeye waxyaalaha jamaadaadka ah oo dhan magac haddii loo dejiyo maka wuu kaaga soo qabtay iyo wa shadqan shadqan magaalada maka kun magacay leedaha le madiinana kun waaba inin dhigaa sharxi kun magacay culammada mutaahiriintu gaarsiiyaana l maka magacyadeeda ninaa qabsanaa kitaabuka alifa maka magacyadeeda uu leeyay markaasuu kun magacood soo sugaho soo isbaatina waa shaqo weyn waaya wa shadqan shadqanna waxa weeyaan waa rati magaciis rati uu iska lahaa jiray in la dhihi jiray nucmaan ibn lmundir aa la dhihi jiray shadqan waxa weeye shadqa miya oo madaala mase waa daal inuu daal yahay xoog badan labadaba waa sheegeen nuxaadu sharxuna si fiican ina kugu dhiga laakiin qowlka raajixa waa inuu yahay daal shadqan ratiga magaciisa muxuu kuugu soo qaatay magac kasta oo xayawaan loo dejiyey kaas ka soo qaado marka calam lagu leeyahay inaysan khaas ku ahayn wax lagu baraa wax banu aadan loo dejiyey ratigaas shadqamaa la dhihi jira awrta o dhan shadqam lama wada yidhaahdo hadda miigan mogta awrta joogta oo dadku raranayaan rati aad iska leed adiga reer magaal waxa wey rati walba maca gooni u leey hataa geel aad arkaydo hal walba maca gooni leed mak ninka boqolka halaad leh mid kasta magacay u leed soo saas uma ogi mid kasta hataa arigaaba magac le maogta ariga kun ninaa leh neefo ari mid kasta magacay u leeda ka war magac calamaa iska leeda ilaa waxaa la rabaa in la maamulo soo ma rida heblaa soo qabaa la leeya seka lagu bixinaa ka soma ari ari maaha marka calam waa kaasa marka sidaasuu kuugu miaalina marka shadqan wuxuu kuugu miaaliyey wax alla wixii un xayawaan loo dejiyey oo mid gooniya loo dejiyey kaasoo kale wey iyo wa qaranin qaranin waxa weeyaan waa odagii qabiilada oo waxa weeyaan ay ka soo farcameen reer qaran ay ka soo farcameen wey marka dhammaan wax alla wixii loo dejiyo daata gooniya calamaa la yidhaahdaa daatadaas waxay noqon kartaa nin sida zayd dumar sida faatima magaalo sida maka neef xoola sida shadqan qabiil magaciis sida qaran marka kaas waa calamushasi calamushasi wey calamushasigu macnana waa leeyihi isticmaalna waa leeyihi macnihiisu waa midkaas aad garatay calamushasi haddii lu yidhi macnihiisu waa isim daata gooniya loo dejiye macnihiisu waa kaasa isticmaalna waa leeyahi calamushasi waxa weya al lama geliyo oo mucarifa aawaluma macrifah al marka wax macrifayda lama geliyo lamana idaafeeyo calamushasi mudaaf ma noqdo weligiis mudaaf ma noqdo ilaa idaafadu waxbay macrifaydaa soo maha isagu awaluba macrifaysna isagu marka mudaaf ma noqdo mudaaf ma noqdo mideeda kaleeto waxa weeyaan isimka oo calamka ah malayansarif aan ku soo ogaana cillo weeye calamnimadu haddii cillo kale ugu daranto maalayansarifku noqdaa calamnimada ayadaa cillaa soo maa hadday mid kale ugu daranto khalaas wey hadday mid kale ugu daranto mid kale hadday ugu daranto midda kaleeto isimka calamkaas saaxibulxaalu noqda xaalaa laga wax waa laga xaalay kara kuwaasna waxaa la ydhahdaa isticmaalka uu iska leeyahy isimka calamka marka isimka calamka muxuu leeyahay nidhi labo macno iyo isticmaal macnihiisa waxa weya maa wadica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu hayru waa kaasa macnihiisa waa magac loo dejiyey daata gooniya isticmaalkiisana waxaa ka mid ah al ma gasho lama idaafeeyo cillo kale hadday gasho malansarifu noqona saaxibulxaal waa noqon karaa mubtadu iska noqon karaa biduuni musawiq hadalka waa lagu bilaabo karaa iyadoon musawiq loo baahan arki doonaa nakirada laguma bilaabo karo mubtada ma noqon karto haddaysan helin wax u banneeya oo musawiqa oo u cunansiiya hantaas ka soo qaad isticmaalkana ujeeddo kalaan ka lena hadda isticmaalka anaan sheegayno oo soo socota wa jinsiy iyo mid jinsi loo nisbeeyey calamkiyaa laba u qaybsama shaksiyun iyo wa jinsiyun mid jinsi loo nisbeeyey maxaa la dhaha calaamujinsi calaamujinsina wuxuu leeyahay macno iyo isticmaal asna maxalushaadkan ka rabno halkaani waa in calaamujinsi la garto iyo calaamushasi farqiga udhaxeeya calaamuljinsigu asna wuxuu leeyahay macno iyo isticmaal macnihiis waa kana daabidkiisa dhegayso wa huwa calaamujinsigu maa isim weeye wadica loo dejiyey lijinsin jinsi jinsigoo min alajnaasi jinsiyaalka ka mida maahan magac shay gooniya loo dejiyey waa magac jinsi dhan loo dejiyey magac jinsi dhan sida haddee asad oo dhan libaax oo dhan libaax waa hal jinsi sooma kaasaa loo dejina magac markaasaa usaam layidhi usaama layidha meel alla meesha lagu arko libaax libaax meeshaad ku aragto maahan hal libaax jinsigoo dhamaa iskale yarxamuk allah libaax kasta oo kaa soo horbaxa markaad aragto waxaa leedahay haadaa usaama waa boqol haddayi waxaa leedahay haadaa usaama haadaa usaama haadaa kulligood waa wada usaama magacaas daata gooniya looma dejin jinsigaanoo dhan ay ka dhaxayda marka lagu dhawaaqo laydha usaama afraadda dhan waa ku faafa so nakiradii macnaheedii maaha nuucaas wey calam weeyaana lagu leey kawa waa sidii nakiradii isagaaba hadda kitaabku dhihi doona waa ka nakirada wuxuu ku yidhi wahuwa calam jinsigu maa isim weeye wudica loo dejiyey lijinsi jinsi jinsigoo min alajnaasi jinsiyaalka ka mida wadaalika miaalkii ka usaamata oo kale wey lilasadi xaal u sugnaaday wa hucaala weeye lihaclabi dawac xaal u sugnaaday magacan hucaala ah waxaa loo dejiyey xaqiiqada dawacnimada dawacnimadu waa macno ma ogta libaaxnimaduna waa macne hadda libaax hadii la ydhaha maxaad suuraysane waxaad suusana bahal geesi ah ama geesinimaad ka suuraysana soo ma khalaas usaame geesinimadaas maskaxdaada ku jirtaa loo dejiyeba bahal gooniya maba loo dejima fucaala hadii la ydhaha dawac dawacnimo maxaad suuraysane macno nacasnimaa xoogaa soo ma macnahaas nacasnimadaaha magacaanba iskale mogta meeshii lagu arka waxaa la lehy waa iyadu fucaala laleh xaqiiqadaas maskaxda kaaga jirtaaba loo dejiye magaca oo iskale xaqiiqadaasa iskale dawacnimada maskaxda kaaga jiro dawac marka la yhahdo waxaa la fahmaa mid xoogaa nacasa wa duaala duaala lidibi xaal u sugnaaday duaala waa calam waxaa loo dejiyey uubato uubatada waa uubato waa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa oo kaleeto yeey waxaa kaloo la yidhahdaa ey dibadeed eygaanay u egtahay magaalo joogga dabaday laakiin ku noosha waa baha qatar soomaalidu waa sii buunbuuniyeenoo macnaha bahalkaas sida uu haliyey u yaho wax u laayo ayay sii buunbuuniyeen waxay yidhahdeen isagu iligba wax kuma dilo waa leefta carabka waxay yidhahdeen ilka wada ah marka waxay yidhahdeen neefka isagoo noolu inta carabka mariyo lafa iska socda la arka macnaha waa mubaalaqa kulliiba sidaas inay xaqiiqo tahay ma u malayna laakiin waa mubaalaqa marka diiga haddii la yidhaahdo bahal haliyey ah oo aad wax cunaa aad suuraysanayn khalaas xaqiiqadaas oo waxa weeyaan khatarta ah ayaa la yidhahdaa du'aala ayadaa loo dejiyey magaca waa du'aala wey lidiigi yeydii xaalay u sugnaatay ama urtadid ma ahan dhurwaay ogow dhurwaagu waa bahal kale ama waraabaha waa mid kale isma laha waraaba iyo dibi shaqa iskuma laha iskumana eka islamana eka isku magacna ma aha isku xugunna maaha mid waa xalaala waa la cuni karaa midna waa xaaraan baasha uubatada xaaraan wey lama cuni karo laakiin waraabaha waa laska qalan karaa xadiis saxiixa ku socda inay un wax cunaanay ka samey kaliya oo wa labadaba waa cunaa islamana eko uubatadaya dibigu waa ka yarya isku muuqaalna ma aha marka ma isku ha isku qaldin waumu ciryadin way ummu ciryad lilcaqrabi xaal u sugnaaday haraanka hangaralaha dabaqaroofka dabagodka waa bahal sayntu saas soo gadoodan tahayo qodax ku leh sayntu qofka waa ku mudaa khalaas qofka waa dhacaa suna ku jira kaasaa waxaa la idhahdaa caqrab haraan hangaralle dabagod waaye ummu ciryad marka magacaasaa loo dejiye ummu ciryadka magacaasaa loo dejiye badanaaba caqrabka waxaa loo isticmaala qofka dabiicadda xun oo loo isticmaala waa bahal khatar ah aad hadduu xanaaqo khatar ah marka bahalkaas dabeecadda xun oo aad iskugu soo kogaya marka la taabtaba aa magacaan umuciryada loo dejiye xaqiiqadaasaa iskale magacaas fiiri marka wa huwa calamu jinsigu filmacnaa xagga macnaha ka nakirati nakiru lamidih liannahu calamu jinsigu shaa'icun wuxuu ku faafaa fii jinsi jinsigiisa marka lagu dhawaaqo jinsiga o dhan uu ku dhex faafaa fataquulu waxay leedahay likulli asadin libaax kastoo ra'aytaw aad aragto haadaa kan usaamatu waa libaax muqbilan xaal uu yahay kiisoo qaabilaaya aad leedahay meel alla meeshaad ku aragtay libax waxaad leedahay haadaa usaama haddaba waa la gartay hadduuba afraadda jinsiga ku faafayo maxaa calam loo leeyahay ilaa calam waa macrifa mogta maxaa calam loo leeyahay waxaa loo leeyahay min xayu isticmaalu calamkayi min xayu isticmaal ila maxaan idhi laba macno macno iyo isticmaal soo maaha macnihii waa ka nakirat isticmaalkiina waa kal calami meesha calamnimada looga nisbayna waa isticmaal oo al ma gasho calam jinsiga laakiin isimka nakirada waa gasha soo maa calamkiiu kala mid yahay alu ma gasho lama idaafeeyo cilo kale hadday gasho maalaynsarifu noqona saaxiibulxaalu noqon kara hadda waa tanfiiri haadaa kanu usaamatu weeye muqbilan xaal uu usaamuhu soo qaabilaayo muqbilan waa xaal halkaan ka xaalanay usaama saaxibuxaalna hadalka waa lagu bilaaban kara mubtada laga dhihi kara usaamatu usaamo waxa weeyaan shadiidun waay aad leedahay mubtadaad ka dhigan kartaa biduuni musawiq marka waa xagga uu kala mid yahay calamnimada waa maxay waa min xayu isticmaal isticmaalkiina shan shayaan kaaga sheegay waxaan ku yidhi al ma gasho lama idaafeeyo cilo kale hadday gasho malansayfu noqona saaxibulxaal waa noqon karaa mubtadu noqon karaa biduuni musawiq calamnimada meesha loola jeeda waa halkaas wayanqasimu alcalamu calamkii haddana waa qaybsamaa aydan noqoshe bal mar kale ku laabo haddana aydan waa kelimad loo isticmaalo laba shay dhexdood oo macnaha isku waafaqsan marka masder mafcilu mutlaqnimay ku nasbisantahay caamilkeeda waa la xadfaa aada waa noqda yaiidu waa noqonaa aydan noqosha ahed halkaasa laiska xadfa intii kale wayanqasimu alcalamu calamku waa qaybsamaa ayda noqoshe ilaa smin isimu u qaybsamaa iyo wa kunyatin kunyo iyo wa laqabin laqab saddex u qaybsamaa markaana mar wuxuu u qaybsamaa sidaan soo ogaanay calaamu shaksi iyo calamjinsi mar labaadaa la qaybinaa isim iyo kunyo iyo laqab isim isimku mar wuxuu muqaabil u yahay isim ficil xaraf oo ficli xaraf u qaabil marna kunyo iyo laqab uu ka soo horjeeda marka hadeer waxa weyaan isimka waxaa loola jeedaa maa wadacahu abawaani ibtidaaan ism waxaa la idhahdaa maa wadacahu labawaani ibtidaaan markii ugu horeeyey wax laba waalid caruurka u bixiyeen waa kaasa labada waalid magaca ay caruurka u bixiyeen markii ugu horeeyey kaasaa waxaa la idhaahdaa ism ism waa midkaas ismkaasaa la idhahdaa kaasaa la idhahdaa marka saddexdaanu u qaybsamaa wuxuu yidhi falismu isimkii kamaa maalnaa waa sidaan soo miaalinay falismu isimkii kamaa maalnaa sidaan soo miaalinay ka zaydin oo kale waay iyo wa usaamata macnaha calamu shaksigii iyo calamjinsigii kugu kaaga soo qaado marka daabit laakiin kaas ka dhigo maa wadacahu abawaani ibtidaaan wey ismi ama sida kitaabku kuu dhigayo ina alisma hunaa maa wadica lidaati bikhusuusiha ism waa wixii daatada loo dejiya gaar ahaan min qayri ishcaarin bimadxin walaa dami isagoon ammaan iyo cayn midna tusayn wixii daatada loo dejiyaa la yidhahdaa taasna sharxaagaa kuu dhigay kana waa siday u badan yihiin oo nuxaadda ay u cabiraan maa wadacahu abawaani ibtidaaan markii ugu horreeyey magacii labada waalid u bixiyeen qofka waa kaasa ama sharxa midku kuu dhigay alismu hunaa ina alisma hunaa maa wadica lidaati bikhusuusiha waa wixii daatadan loo dejiyey gaar ahaan min qayri ishcaarin bimadxin walaa dami asagoon tusaynin ammaan iyo cay midnaba ism waa kaasa labadaas miaalna waa kaa siiyey wlkunyatu kunyo maa sudirad biabin aw ummin waxa weeyaan kunyo waxaa la ihahdaa wixii lagu bilowdo ab ama um iyadoo iska caan kunyadu dhib male waa waxa lagu bilowdo loo hormariyo ab ama um magaca uu ugu horeeyo wadaalika miaalkii ka abi bakrin wa ummi kaluum oo kale abi bakr ibn abi quxaafa iyo ummu kaluum binti rasuulilahi sal allahu calay wasalam waa kaas marka abi bakrin waa kunyo ummu kaluum ila umaa lagu bilowdo waa waa waxa weeyaan kunyo wa abilxara oo kaleeto abilxara waa kunyo ila abi a lagu bilaabay abi a lagu bilaabay abilxara lilasad xaal u sugnaaday abilxara libaaxaa la yidhahda abulxari abilxari masaasu inin dhiga abilxari bal fiiriya sharaxa xataa masaasu inin dhiga abilxari saas inu ahaayaan rajayna magacu aniga abilxariyuna ii dhiga magacuna sidaasaan u haystaa ya maahi iska saxee wa abilxari lilasadi xaal u sugnaaday wa ummu ciryadin lilcaqrabi haraankii xaal u sugnaaday marka waa kaasa marka waxaa la yidhaahdaa kunyo waa maxay maa sudirad biabin aw ummin miaaladiina wuxuu ku siiyey kaabibakrin ummi kaluum abilxari lilasadi um caryadin lilcaqrabi marka cidda loo dejina ama ha ahaato caaqil ama ayru caaqil ha ahaatayna waa kuugu miaaliye waa kaasa culimmada gabolah waxay ku daraan ibni iyo iyo ibna waxaa lamid ah maa sudira bibnin aw ibna radi iyo fakhrudiin uraaziya ku dareen waxay dhahaan ibnu fulaan haddii la yidhahdana waa kuy ibnu cumar a lagu leeyahy ibnu cali amase bintu waxaad leedahay ibnatu fulaan haddii labadaas lagu bilaabana waxay la mid yihiin ayadoo ab iyo um lagu bilaabay oo waa kuy afartaasi ka dhigeen mutaahiriinta gabalnaa sii badiyeen toban aba la gaarsiinay yidhahdeen oo waxaa lamida yidhahdeen wixii maa sudira biabin ow ummin ow ibnin ow ibnatin ow khaalin ow khaalatin ow cammin ow camatin ow jadin ow jadatina yidhahdeen wixii waxa weya waxaas lagu bilaabo dhan waa uu iska wada kun yidhahd laakiin sidaa oo nuxaadii horeeto laga soo raraa waa wixii ab iyo um lagu bilowdo waana sida haalibka waa saas waa sidaas wey kunyona waa gaata marka waa abuu fulan marka la yihahdo badanaaba soomaalidu kunyo ma isticmaalaan uma badna waxaa dambe hadeer oo carabaha ay ka barbarteen maahane sida haalibkaa soomaalidu waxa weeyaan soomaali ahaan ina hebel waa yidhahda waana laakiin abuu fulan iyo umu fulan iyo uma badna inay isticmaalaan laakiin carabtu maasha allahu aadayba u jecel yihiinba welidaa saas daraadee qofaan waxba dhalinaa kunyo loo bixina caaisha hadda umu cabdilaahi la yhahda caaisha caruurna ma dhalin caaisha marka umu fulan iyo abu fulan iyo kunyada aaday carabta u qadaridaa kunyadu marka waa midaas maxaa soo haray laqab walaqabu laqabkii maa ism weeye ashcara ogeysiiyo birifcati musamaahu kan lagu magacaabaa sarayntiisa wadaalika miaalkii ka zaynulcaabidiin weeye zaynulcaabidiin oo kaleeta weeye waa imaamkii magaciisii waxa wey ama laqabkiisii cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib weeye cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib xusein oo nabiga wiilkiisiiya waxa weeyaan wiilkii u dhalo zayd hawl wiilkii u dhalay oo cali yahay aan raba cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib wiilkii uu dhalay waxa weeyaan cali bn abi aalib oo xusaynah oo nabigana wiilkiisii oo de gabadhiisii aa dhashay gabadhiisiyaa dhashay nabiga sal allahu calay wasalam gabadhiisiyaa dhasho awow uy marka wiilkii xusayn ahaa oo ina cali bn abi aalib ahaa waxa weeyaan wiilka uu dhalay oo cali ah wiilkaasaa la idhahdaa zaynulcaabidiin laqabkiisa zaynulcaabidiin marka ammaanu tusaa kuwa alla caabuda quruxdooda waa ammaan marka laqab waa kaasa laqab waxaa la idhahdaa magaca tusa daatada lagu magacaaba in la ammaanayo o biacatihi biicatihi biacatihi biacatihi bifatxi waxa weeyaan bifatxi daad wa kasriha labadaba waa ku banaantah dica iyo daca oo amase waa isimka tusa biacati musamaahu daatada lagu magacaabayo in hoos loo dhigaayo oo la caayayo aduu magacu tuso in la caayayo waraabi aa laleeyahy cunaaye aa laleeyahy waa caaye moogta marka waxa weeyaan taasoo kale waxaa la idhahdaa laqab taas way midda soomaalida aad u taqaano naynaas ay yidhahdaan ama koofaar ama ama adugu qofo waxa ku magacaa laakiin waa yaqaani soomaalidu kaasay aad u isticmaalaan kaasay isticmaalaan marka ammaanu tusaa ama cay ammaan hadduu tusaa sida zaynulcaabidiin ama cayu tusaa bidacatihi ka badda booloboolo ninaan loo bixinaa booloboolo waa nin magaciisa ka bada ninka la idhahda booloboolo ow anfunaaqa hal sankeed anfunaaqa hal sankeed ninaa dhamaan loo baxsho oo wuxuu yidhi shaarixa sharaxa hoosaan in dhigaaye waaba jacfar ibnu qurayc laqabkiisii jacfar ibnu qurayc sababta loogu baxshayna wuxuu ahaa aabbihiisa hal qalay dumaruu qabay dumarkiiyu hilibkii u qaybinayay hooyadiisa inta dirtay tir orod nasiibkayagii noo soo qaad meeshii oo lagu kala baxay uu tegoo madaxii kaliyuu haray markaasaa aabbihiis ku yidhi sha'nuka bihi de intaana qaado intaanaad leedihiin wax kale ma harine fa adkhala yadahu fii anfi naaqa wa jacala yajuru fa luqiba bih markaasuu inta geelu san weynu leeyihi inta gacanta geliyey uu soo jiid dadkii arkay isagoo jiidaaya markaas yidhahdaan anfu naaqa hal sankeed kadib ninkii qabiilo dhamuu noqday waa farcameen reer anfunaaqa le aaday uga xanaaqi jireen marka warma annaga adna leedihin reer anfunaaqa markaasay dadkuna leeyihin dadko dhan baa idin dhahayey markii dambe ninaa xal keenay marka ninaa xal keenay wuxuu yidhi muran maalin kasta laguma jiri karee anaa qabiiladan qancina markaasuu yidhi qowmun hum lanfu waladnaabu gayruhum waman yusaawi anfa naaqati danab wuxuu yidhi qoom ayagu sankiiba ah inta kalena ay saynta yaa la simi kar u yidhi sanka saynta waa dadkan waa dad dadka ka sara marayu sanka weyu ayagu inta kale ummadana waa sayntii marka cid la simi kar dadka dhan bay ka sareen kadib waa ku faani jireen waxay yidhahdeen reeran funaaqaana la yidhaha annaga inta kalena waa saynta halkaasay dawo ku timi anfunaaq halkan marka hadda wuxuu galay kitaabka sida ninkan hadduu leeyahay magac laqabna leeyahay sida loogu loogu dhawaaqa kaa la hormarina ninkaan wuxuu leeyahay laqabna waa leeyahay magacna waa leeyahay saad u kala hormarine ama wuxuu leeyahay laqab iyo kunyo saad u kala hormarine saad u icraabe tiyuu ka hadlaa waida jtamaca hadday kulmaan alismu isimkii iyo walaqabu laqabkii wajaba waxaa waajibaya ta'khiiru laqabi laqabka in dib loo dhigo fil afsaxi sida faseexnimada badan dii waxa weeyaan magac iyo laqab isku magacaad ku dhawaaqi rabto waa inaad dib u dhigto laqabka naxwu jaa zaydun zaydaa yimid zaynulcaabidiina ah aad leedahay ee dhihmaydid jaa zaynulcaabidiin zaydun dhihmaydid waxa wayn magacaad hormarinee laqabkaad dib marineen saddex shay waa isku mid inay labaduba laba murakab noqdaan isimkuna waa murakab idaafiye laqabkuna waa murakab idaafiye miaal waxaa leedahay cabdullaahi cafiifuddiin cafiifudiin diinta dhowrsanaanteeda waa ammaana m cabdullaahi waa magacii cafiifudiinna waa laqabkiisii waxaa leedahay cabdullaahi cafiifudiin waa labadiiba laba murakab ay noqdeen soomaa waxaa la mid ah haddii midka horeeto mufrad yahay oo magaciiya mufrada laqabkiina waa murakab sida miaal zaydun zaynulcaabidiin hadda magacii muxuu noqday mufrad waa zaydun laqabkiina muxuu noqday murakab zayn lcaabidiin sidaasaad ku waday waxaa la mid ah iyo jacfar anfu naaqa iyo waxaa la mid ah bilcagsi magaciiya murakaba magacii aa murakaba laqabkiina waa mufrad cabdulaahi badda aad leedahay cabdulaahi waa magacii laqabkiina muxuu noqday badda marka midday rabta ha noqoto saddexdaas suuraa ka imaan karta ilaa waxaa dhan afar suuraa ka imaan karta inay labadu laba murakab yihiin inay labadu laba mufrad yihiin iyo labadaas kaleeto cagsigood kan horaa mufrada kan dambaa murakaba kan horaa murakaba kan dambaa mufrada afartaasa ka imaan karta kaliya waxaad ka saartaa laba mufrad markay yihiin laba mufrad markay yihiin ka saar oo magaciina mufrad yahay laqabkiina mufrad yahay xagga dhig saddexda kale waa noocaas saddexda kale waxaad hormarine magaca waxaadna dib marine laqabka markay laba mufrad yihiin kitaabkaas soo wada naxwu jaaa zaydunaa yimid zaynulcaabidiina ah ku bayaani bayaanad icraabeen ama ka bedelo jaaa zaydun zaydaa yimid zaynulcaabidiinaa yimid ka bedelo labadaasa mid dhanto icraabi karta jaa zaydunaa yimid zaynulcaabidiina yimid iyo jaa zaydunaa yimid zaynulcaabidiina ah waa kan icraabta saa kuu sheegay wayakuunu laqabu laqabku wuxuu noqonaa taabican mid raacsan lilismi isimka fil icraabi icraabta ku raacsan icraabta waa lagu raacina waana waxa weeyaan ama bedel ama bayaan ilaa idaa kaana mufradayni laba mufrad markay yihiin maahan waa kana fiiri hadday isimka iyo laqabku laba mufrad noqdaan maahan marka laba mufrad diinu yidhi saddexaa baxday hadday laba murakab yihiin haddii kan horena mufrad yahay kan dambena murakab yahay haddii kan hore murakab yahay kan dambena mufrad yahay saddexdaas waxa weeyaan isimkaad hormarine ilaa idaa kaanaa mufradayni laba mufrad hadday yihiin maahane fayajibu waxaa waajib hadday laba mufrad noqdaan idaafatu ism isimka in loo idaafeeyo ila laqabi waa laysku idaafayna markaas icraabka naxwu saciidu kursin aad leedahay saciidu kursin ninka la ihahda saciidu kursi waa isku idaafayne markaasoo kale markaasoo kale waa aad isku idaafayne saciidu kursin aad leedahay zaydu anfunaaqa waa murakable zaydu bada oo kale mar haddii ay laba mufrad noqdaan waa aad isku idaafayne saciidu kursin aad leedahay taas waxay ahayd markii ay kulmaan ism iyo laqab hadda wuxuu gelayaa markay kulmaan kunyo iyo isim amase kunyo iyo laqab wuxuu ku yidhi walaa tartiiba wax tartiiba ma ahaanin bayna alkunyati walismi kunyo iyo isim tartiib male kunyo iyo isim wax tartiiba male midkaad rabtaad hormari kartaa midkaad rabto ayaad hormari kartaa malaha waxaad dhihi kartaa zaydun abu cabdilaahi ama cabdulaahi zaydun midaa rabto hormari walaa bayna alkunyati walaqabi kunyada iyo laqabkana wax tartiiba male ayagana kunyada iyo laqabkana wax tartiiba male mar hadday kulmaan midkaad rabto iska hormari waxaa leedaha abu cabdilaahi anfu naaqa ama waxaa leedaha anfu naaqa abu cabdilaahi mala socota abu cabdilaahi anfu naaqa kaa kunya kaa la qaba sax waa laqabkii allah yubaarik fiik wayanqasimu lcalamu calamkii waa qaybsamaa ayda noqoshe haddana mar kale calamkii la qaybina calamkii mar kale haddana qayb loogu laabto laba gooran soo qaybin ilaa mufradin mufrada loo qaybinaa iyo wa murakabin murakab halkan haddana mar kala la qaybinaa calamkii mufrad iyo murakab ayaa loo qaybinaa mufrad iyo murakab falmufradu mufradkii ka zaydin iyo wahindo oo kale weeye mufrad asaga waa isim keligiisa waa la fahmi karaa waa zayd iyo hindo oo kale walmurakabu murakabku laakiin alaaatu aqsaami waa saddex qaybood murakabku laakiin saddex usii qaybsama murakabku waa saddex murakabun idaafiyun murakab idaafiyo oo tarkiibkiisa idaafiyo waxa weya isimkan calamka wuxuu ka kooban yahay mudaaf iyo mudaaf ilayhi wadaalika miaalkii ka cabdilaahi wa cabdiraxmaan iyo wa jamiici lkuna kunyooyinka dhammaantood kunyoo dhan waa wada murakab ibnu cumar ibnu cabaas umu cabdilaah abu fulaan dhammaantood waa tarkiib idaafiya kunyo dhan kunyo dhan marka waa noocaas kaasoo kaleeto waxa lahaha tarkiib idaafiya cabdullah cabdikariim cabdirasaaq dhammaan waxa ilahay loo idaafeeyo dhan waa mudaaf iyo mudaaf ileyh waa mudaaf iyo mudaaf ileyh cidaan allah ila in loo idaafeeya oo cabdil inta la yidhahda maba banaaneen waayahay wa murakabun murakab murakabkaasoo masjiin loo nisbeeyey murakab idaafiyan ka soo baxnay murakab idaafiya waxa weya mudaaf iyo mudaaf ileyhu ka kooban yahay sida cabdulaahi cabduraxmaan iyo kuyooyinka dhammaantood ibnu cumar ibnu cabaas umu cabdilaah iyo wa murakabun murakabun masjiyun mid loo nisbeeyey isku dheehid wadaalika miaalkii ka baclabaka iyo waxadra mowt weeye baclabaka bacla iyo baka alla iska saaray bacla wuxuu ahaa ismu sanami sanam magaciisa bakana ismu saaxib ilbaled waxa weeyaan bacla magacuu ahaa bakana magac kaluu ahaa oo bacladu waxa weeyaan waa sanamka magaciisii sanamka magaciisii uu ahaa bakana waxa weeyaan magaaladaas sanamkaasu yaallo ninka mas-uulubkaa waa la isku daray labadii magac magaaladiia magac looga dhigo shaam ku taalla baclabaka la yidhahdaaba baclabaka abaa la yidhahdaaba tarkiib masjiyaa la yidhahdaa layskuma idaafayn inta labadii magac laysku dhejiyaya hal magac laga dhiga baclabaka wa xatra mowt xadara iyo mowda ahayd magaalo yaman ku taalla weeye yaman xatra mowd kaasna tarkiib masjiyaha la yidhahdaa tarkiib masjiya marka xagga ixraab ahaan hadduu mufrida ixraabta waa iska cadda mufridsaa loo raaba dhimayd caamilka un ka horeeyaad fiirina akhirkaadna iraabka saare hadduu yahay tarkiibku idaafina maxaad samaynaysaa adu iraabe juska hore aad caamilka ku camal siina juska dayna waa iska mudaafilay weligiis iska mudaafilay maxaa soo haray tarkiib masjiya hadduu yahay labaad u kala qaade in weyhi lagu qatimay iyo inaan weyhi lagu qatimin adu kala qaade siba labadu kuugu kala qaaday wuxuu ku yidhi kabacladaka waxadramood iyo wasiiba weyhi wey siba weyhi waxaaba la yidhahdaa imaamu nuxaad laqabkiisaa la yidhahda siba weyhi imaamkii naxwada laba magaalaa asal u aheed labada magaalaba waxay ku yaallaan ciraaq ciraaq waxa weeye magaalada la yhahda basra iyo magaalada la yhahda kuufa marka basra naxwooleydeeda waxaa shiik u ahaa oo ra'iis u ahaa siba weyhi magaalada kuufana waxaa ra'iis u ahaa cali bnu xamsa kisaa-i ayaa u ahaa ra'iis marka labadaas imaam marka waxaana sii waxa caansana sii mashhuursana siiba weyhi oo waxaaba la yidhahdaa kitaabkii uu alifo kitaab siiba weyhi ah markii dambe kisaa-i wuxuu ka akhristay ardaygii siiba weyhi oo akfash ah aba u akriyeyba aba u akhriyeyba marka imaamkaas nuxaadda laqabkiisaa la yidhahda siiba weyhi magaciisana waxaa la yhahdaa camar ibnu cuhmaan ibnu qambar alxaari alxaarisi mawlaahum ayaa la yidhahdaa marka hadduu tarkiibku masjid yahay labaad u kala qaadeen in lagu qatimay weyhi iyo inaan lagu qatimin haddii weyhi lagu qatimay sida camra weyhi darasta weyhi siiba weyhi waa mabni khalaas mabniya mabniyun wixii saaranaad iskaga bina mabniyun cala alkasri fii maxali kada aad leedahay caamilka ka horeeya fiiri caamil rafciya ka horeeya fii maxali rafci caamil nasbiya hadduu ka horeeya fii maxali nasbi caamil jar hadduu ka horeeya fii maxali jar caamilka ka horeeyaad u fiirine laakiin waxa weeyaan kasra iskaga binayn waa markii weyhi u dambeeyo haddaysan u dambaynin sida waxa weeyaan baclabaka iyo xatra mowt maalinsariaad ka dhigay maalinsarifkaad ka dhigay caadi caamil rafci hadduu ka horeeyo damaad saare caamil nasbi hadduu ka horeeyo fadxaad saare caamil jare hadduu ka horeeyana xaad saare fadxa ilaa maalinsarif iyo wa isnaadiyun waa murakabun isnaadiyun tarkiib isnaadiya saddexdaasa loo qaybiya tarkiib idaafiya tarkiib masjiya iyo wsnaadiyun waa murakabun isnaadiyun murakab oo isnaadiah murakab isnaadiya waxaa loola jeedaa waxa weeyaan murakab kelimad kelimadda kale loo tiriye oo waxa weeyaan waa calamkana wuxuu ka kooban yahay maalan ficil iyo faacil ama ficil iyo faacil iyo mafcuul ama ficil iyo naa'ib faacil tarkiib isnaadiya waa saa asal uu wuxuu ka koobnaa ficil iyo faacil kadibaa qof kaliya magac looga dhigo qof kaliya tarkiib isnaadiya leeha kaas murakab isnaadiya wadaalika miaalkii ka baraqa naxruhu oo kale nin magaciis wey baraqa naxruhu asalka wuxuu ahaa baraqa oo ficil maadiya iyo naxru oo faacilkiiya iyo haada oo mudaafulehi intaasu ahaa baraqa naxru dhuuntiisiiya iftiintay ay ahayd ninaa magac looga dhigay hadhow dhihi maydid baraqa naxru warkii dhuuntiisa iftiintayo dhihi maydid ee waxaa leedaha baraqa naxruhu ha isaga dhama magaciisii waa macnaba male calamkii mogta calam lama macneeyo hadda cabdulaahi haddii la ihahdo addoonka lo ma dhehe dhihi mayd cabdulahi yo ad iska leeda maxaa la macno loolama jeedo calamka calamka sidiisa macno loolama jeedo waxaa loola jeedaa daatadan in lagu garto bis marka baraqa naxru aad iska leeda kadib magaca laga dhigo iyo wa shaaba qarnaaha shaaba qarnaaha fiiri markii hore waa ficil iyo faacil iyo mudaafulooyaduna waa la mid shaaba waa ficil maadi qarnaani waa muani oo faacilkiya aliftaas waa ta lagu rafciyey haadaas mudaafileyga meesha timid mudaafiley hadduu meesha yimaado muda- muana haddii la idaafay nuunta la xadfaa nuunta idaafada loo xadfay shaaba qarnaahaa macnuhu wuxuu asal ahaa shaaba waxaa ciroobay qarnaahaa gabadhan labadeedii gees labada gees waa tinta dhinacan loo dabay iyo tin kaloo halkan u dabneed labadoodiiyaa ciro noqday oo ah kan waxa weye ninaaba yidhi kadabtum beenaad sheegteen wa beytillaah kacbada allaan ku dhaartay ayuu yidhi lagu laguma dhaaran kara kacbada kolley inuusan muslim ahayn u badan tahay laa tankixuunaha inaadnaan guursaynuu yidhi banii shaaba qarnaha ha reer banii shaaba qarnow gabadhii labada gees ka cirowday carruurteediiyo wallaadnaan guursan tasuru xaalo ay gaaxinaydo wa taxlubu ay lisaydo tasuru xoolihii xaal ay gaaxinaydo gaaxinta waa neefkan waktigii la lisi jiray caanaha laga lisi jiraa la dayna laga lisi ma taasa la dhaha gaax wa taxlubna caanaha laga shubaayo kadabtum beenaad sheegteen wa beytillaahi ilaahay beytkiisaan ku dhaartay uu yidhi waa qaldan yahay beyt ilaahay maa lagu dhaartaa laa tankixuunaha guursamaydaan gabadha banii shaaba qarnaaha yaa banii shaaba qarnaaha labada gees tii ka cirowday wiilasheediyo tasuru xaalay gaaxinaydo oo wa taxlubu ay lisaydo baniishaaba qarnaa marka waaba wiilal badan ay dhasho waa taasa gabadhaas magaceedii waay calamka waxaa ka mid a mid kale waxaa la yidhahdaa calamun bilhalaba horta calamka mar kalaa la qaybiya qaybintiisu intaan iyo kuma dhammaato mar kalaa la qaybiyaa sharxa inin dhiga kaasna sharaxa dhiga marka abaar matnigii waday uu iska joojiyey sharaxiyaa weli sii wado wuxuu uhi tatima dhammaystir tatima dhammaystir uu hoos ku qora maarag kuu qora hadda la socoduu qora yanqasimu alcalamu waa qaybsamaa aydan noqoshay ilaa murtajalin jooka rid iyo wa manquulin mid la soo raray labadaas oo qaybsamaa murtajal iyo manquula loo qaybiya murtajal jooka rid qofka dadka gabyaa waxaa la yidhahdaa midna irtijaal midna kaatib mid wuxuu samaynaa ama khudbada hataa dadka akrinaa saas mid waa soo qorana markaas warqadiisa ka akrisana midna inta iska soo istaaguu sii dayna dadka gabyana waa saas mid waa burhaan meeshaan uga buuxda halkaan unta fadhiistu gaba maskaxda ka bilaaba markaasuu shuba midna waa isku aadina hadba waa ka jaba waa toosina warqadu kusoo qora waa soo xifdina hadhaw ku gabya irtijaalka marka waa sii dayntaas waa qofka khudbada waa irtijaalina ta istaagu iska akrina warqadii midnaba wato irtijaal waa saas marka caalamka waxaa loo qaybiyaa murtajal jookarid iyo waa manquul mid la soo raray xaa loola jeedaa murtajal waxay tahay isagaabaa ku waday kitaabka ka akhri fiiri falmurtajalu murtajal huwa ladii waa midka lam yustacmal aan la isticmaalin ilaa calaman xaalu yahay maahan magacaan weligiisba calam waxaan ahayn looma isticmaalin ka sucaada gabadha la yidhaahdo iyo waudad ninka la yidhaahdo ma badna laakiin aad u yaryihin magac oo murtajala sucaada weligeed magacaas sucaada gabar waxaan ahayn looma isticmaal ma isticmaal ka horreeyey ma lahayn markii koobada la bilaabayaa sucaada gabaraa loo baxshay magacaasna waxaa loo dejiyey gabar bis udadna waa la mid ninaa loo dejiyey udad kaas waa murtajal waa yaryahay kaas kan kaleeta manquulka muxuu yahay wlmanquulu manquul wa huwa ladii waa midka iyo waa manquulu manquul dhe wa huwa manquulku aladii kii weeye wadica la dejiyey hayra calamin isagoon calam ahayn uma istucmila kadibaa la isticmaalay calaman xabi markii hore macna horaa loo isticmaali jir masdaruba iska ahaa ka fadlin oo kale wa xusnin xasanin xasanin waa sifu ahaa ila waa sifa mushabahe isim faacil waa iska xaari aan in loo bixina marka hore isim faacil waa xaari uu ahaa mid beeraha fasha uu ahaa kadibaa ninaa loo bixina xaari fiiri fadli marka hore waa masder fadula fadlan fadligu waa masder ninaa loo bixiyey fadli ibn cabaas ibn cabdilmuطalib baa ka mid a xasan waa sifa mushabuh marka hore ahaa ninaa magac looga dhigaa xasan zayd masderu ahaa markii hore zaada yaziidu zaydan zayd kadib nina magac looga dhigay thawr ismu jinsi wey dibiyu magac u ah dibigaa la ydhaha thawr ta la soo qaadaa nin loo baxshaa la ydhaha thawr waa magac calam mansuur waa sifa laga soo raray waa ism mafcuul marka hore ism mafcuul ahaa mansuurun mid loo gargaaraa nasara yansuru fa huwa mansuurun mid loo gargaaraa kadib ninaa magac looga dhigay ninkaan mansuuraba la yidhaha muamdu waa lamid ism mafcuul xamada waa mahdiye in badan yuxamadu waa la mahdinaa fa huwa muxamadun waa mid in badan la mahdiyey kadib qofaa magac looga dhiga halkaasna qismigaasa ku dhammaaday qismi kale waa min aqsaami calami shaksi calam shaksiga kaliya wey marka calamu shaksiga qaybihiisa waxaa ka mid a itifaaqan alcalamu bilhalaba calam la yidhahda calamun bilhalaba calam waxaa jira la yidhahda calamun bilhalaba calamun bilhalabati calam oo ku calam noqday haalib noqosho wa xaqiiqat lhalaba maxaa la yidhaha halaba kownlismi waa in ismku yahay caaman fii nafsihi haddii asaga wadcigiisa la fiiriyo lafdigan haddii la fiiriyo waxa weeyaan waa magac caam ah uma markaas kadib yacridu waxa u bambaxa min xayu listicmaalu xayu hadda ism ka dambeey waa la goda ilaa waa abare ilaa waa khabare mubtadiya maxduufo jumladaasa mudaafiley xayu unoqoto xayu ma ogta waxaan jumlahay looma idaafeeye marka ism xayu ka dambeeya weliga ha isku hoosgin hana isku kordhigin min xayu listicmaalu dhe uma yacridu waxa u banbaxa min xayu isticmaalu khusuusun gaaryeelid fii bacdi man dad gabal lagu gaar yeelo yastaxiquhu mudan isimkan marka hore caamu iska aha kadibaa un afraaddii uu ka dhexay mid kamidu iskaga dhega sabiu nab ku dhegay calamun kanuu ka qaalib noqdaa laleeya fayashtahiru bihi asagaa ku caanbaxa ijhtihaaran taaman caanbixid oo dhammaystiran ijtihaarkaasoo yamnacu diidaya asharikata in la wadaagsado fiihi isimka wtlzamhu waxaana mar kasta laasimta calamu biqalb alidaaf kabni cumara iiri hadda hadii la hado qaala ibnu cumar cabdulahi ibnu cumara wuuu yii alskli qaala ibnu cumara wuxuu yidhi ibnu cumaraa yidhi mar haddii la yidh yaanu fahmaynaa cabdulahi yaanu fahmayna hadde cumarna wiilal kale waa dhaleeday magacaan ibnu cumar asal caam ah oo wax kastoo cumar dhalayo wiilaha ibnu cumar la dhihi kara soo ma laakiin cabdulahiu ku dhegi markaasuu ku caamba saas darteeda marka lagu dhawaaq haddaan hadda ihahdo qaala ibnu cumar qofna dhima ibnu cumarka kaas ula jeeda waa fahma inuu cabdulaahi waa fahma isaguu ku dhaweeyo ka qaalib noqdo calaman bialb marka idaafadaasaa labta ibnu cumar wabnu cabaas oo kale fiir hadda cabaas ibnu cabdilmualib wiilalu dhal aan cabdulaahi ahayn fadliyaaba ka midaba fadli ibnu cabaas laakiin ibnu cabaas marka la yidhaahdo maskaxda wax kale kusoo dhici maayaan cabdulahi bisaa kusoo dhaca magacaasna xaqiisu wuxuu awal ahaa in wixii cabaas dhalay oo dhan ibnu cumar la dhihi karo kanaa ka qaalib noqday oo amase al ama alaa iska laasimta ama idaafaha laasimta sida labadaasoo kale ibnu cumar iyo ibnu cabaas ama al aa laazime kalkacbati alkacba dii la waa kacbadaas oo loo tukado muslimiinta qibladooda ah wlmadiina fiiri madiina haddii la magaalo ayu magaala madiina la dhihi kara almadiina ashaasaa ku dhegtay mar haddaad maqasho almadiina waa madiinatu rasuulilah waa madiina munawara taas keliyaha loo yaqaan ayada iska almadiina dil waa magaaladii kastaba in iska noqoto oo laysla yaqaan magaaladii waa najmi a ka mid a xidig waa najmi waxaa la rabay xidig kastoo la macrifayna in annajmi la dhihi karo hadda annajmi hadii la hahdo lihuraya waa lixaha amase waxa weeyaan ururka lix xidigoo yar yar oo halkaas waagu markaa dabalyayo si dhacay fiiriba mar dhawey dhacayaanba waxa weya lixaana waa la yidhahdaa ururkana dadka gabala yidhahda marka waa kaas wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslm وbaarك lى nabiyina